runtii iyada oo doorashadii federaal hal sana ka dhiman tahay ilaa iyo hadda wax cad oo la yidhi sidaasaa doorasho u dhacaysaa lama hayo puntland waxaad ogtihiin laba kun iyo labaiyo tobankii koob iyo tobankii shirarkii garow one iyo two iyo waxyaabihii socday waxaa aada loogu celceli jiray in nidaamka four point five laga guuro dastuurkii markii si gubaalgaara loo ansixiyey laba kun iyo lix iyo tobankii waa la gaari waayey mar labaad garow waxaa lagu saxiixay heshiis muujinaya inaanan dib damba loogu soo noqonayn nidaamkaas haddao hal sano ka dhuwan tahay ayaa baarlamaankii ka doodaya see wax noqonaya oo guddiyo baaritaan ka sameeya sida doorasho u eg tahay runtii annaga ilaa hadda puntland waxaan rabaa inaan inii sheego waxa xamar ka socda ama guddiyada leeyihiin waa soo bandhignay wax qayba waan ka nahay male mar guddi baarlamaanku uu qabtay oo halka yimid waa jiraan dee dad soomaaliyeed wey waa yimaadaan waan is aragnay laakiin mowqif dowladda puntland ay ka leedahay male maxaa yeelay wax rasmi ah oo la soo gudbiya ama barbaaraysan kama muuqdo sanadka ugu dambaysa doorashaa la qabanayaa four point five kiina laga tegi maayo qof iyo codda waa la qabanayaa sida isu geli karaan anigu weli aada uma fahmin marka xaggee la aadayaa wey waddo kaleo saddexaad ani ima muuqdo haddii la leeyahay qof iyo cod oo la yaqaano siday hadda sheegeen oo seejooyinkii iyo degmooyinkii iyo meelihii la dhigaayo ee cad wax cad la keeni waayo waxa ku xigta waxa weye in la yidhaahdo maxaa ku xigoo la aadaya laakiin waxyaabaha hadda aan maqlayo oo isku dhex jirjira oo aada mooday saarar dad tosan tolanaya dabcan dee puntland uma qalanto suuragalna kama aha waxa noocaas kale inay qayb ka noqoto laakiin waxaan inii sheegayaa laakiin waxaan inii sheegayaa codka puntland waa inuu mar walba noqdaa mid ka qayb qaadanaya dhismo soomaaliyeed